the hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa arbaco sagaal labaatanka bisha agast sanadka laba kun sideed toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhallinyarada waqooyiga magaalada gaalkacyo oo dib u dhis ku samaynaya garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi toddobaatan iyo labadii odayaal baa waxay noogu sheekeeyeen in ay garoonkan iskaboos ka dhiseen annagu dhalinyada maanta fursadda u heshay inay awlaadooda iyo kuwa ka dambeeya anaha shubkan gacanteedan uga dhisay iska ugu horsaan ugu dhisay cidna dhaqaala laguma siin ayagaa isku diray waana horumarka soo kordhiyay ka mid tahay in dhalinyaradu dalkooda ay dhisan karto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada fasaxyo uga maqnaa waxbarashada oo ka warramaya muddadii ay fasaxyada ku maqnaayeen waxyaabihii ay soo barteen iyo sida ay ugu diyaargaroobeen imtixaanaadka shahaadiga ah kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka heesaha aan idin helnana waxaa ka mid ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida dhexdhexaadiyo suudaaniya ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka ee koonfur suudaan riik mashaar uu go'aansaday inuu saxiixo nuqolkii ugu dambeeyey ee heshiiska nabadda loogu soo dabaalayo dalka ay shanta sanno dagaalada ragaadiyeen mashaar ayaa kula seexday magaalada khartuum madaxweynaha koonfur suudaan salva kiir nuqulka heshiiska qeexaya awood qaybsi kiir ayaa sidoo kale talaadadii ku seexay khartuum nuqul lasoo habeeyey oo heshiiskaasi nabadda ku saabsan balse waxaa diiday inuu nuqulkaasi saxiixo mashaar isagoo su-aalo ka keenay tirada gobolada iyo xuduudaha maamulka salva kiir ayaa gobolada dalkaasi oo markii hore toban ahaa ka dhigay labayo soddon sanadkii
dowladda mayanmar ayaa waxay ku gacan saartay natiijada ka soo baxday dabagal gaara oo ay sameeyeen guddi ka socda qaramada midoobay guddiga gaarka ee loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyey milatariga mayanmar in ay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ee rohingya sidoo kaleeto guddiga ayaa sheegay in milatariga mayanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay qaramada midoobey ayaa waxa ay ku baaqday in lasoo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan jenaraal oo ciidanka mayanmar ka tirsan kuwaas oo dabagalkii la sameeyey lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal afhayeen u hadlay dowladda mayanmar ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay natiijada dabagalka ee qaramada midoobey waxaana afhayeenku uu sheegay in dowladda mayanmar ay guddi gaar ah u xilsaartay dabagalka arrintaasi
duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a deegaano badan oo soomaaliya ku yaala ayaa ardayda waxa ay dib ugu noqonayaan waxbarashadoodii kadib markii uu soo dhammaaday fasaxyadii sanadka ardaydan oo isugu jiro kuwa dugsiyada sare dhigtay iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada sanadkan u diyaargaroobay imtixaanaadka shahaadiga ahi ee magaalada boosaaso isagoo ka wareystay waxyaabihii ay kasoo faa'iideen muddadii ay fasaxyada ku maqnaayeen
bismillahi raxmaan raxiim su-aal muhiim ay weydiisay aad baan ugu mahadsan tahay saas ka wareysaan garoonka cawaalo waxaa la kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxaa lagu dhisay iska waxu qabso waxaa fursad u helay maanta dhalinyarada joogta in ay fursadii waktigan lagu dhisay oo ay ku dhisaan saas ka wareysaan garoonka cawaale waxaan ka qayb qaatay bulshada dhammaan qaybeeda kala duwan ganacsatada warbajoogta dhalinyarada xaafadaha ardayda iyo dowladda baa ka qayb qaatay waxaan dib isku abaabulay dhalinyaradii hore oo isboortska ahaa iyo rag isboortska iyo naadiyada qaarkood wakiilyaalka ah odayaashii iyo dadka waxgaradka ahaa guddigaas oo anagoo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ciyaaraha ah baan u xilsaarnay guddigii iyo anagu markaas ku nimid waxaa la qorsheeyey qaabka garoonka cawaalo loo dhisi lahaa uu noqon lahaa garoomada caalamiga internationaalka waxaa la qorsheeyey qarashkii ku bixi lahaa injineerkii boqol iyo sideetan iyo todoba kun oo doolar bay noqotay waxaan u qorsheenay golo walba inta ku aadami karta xaafadaha magaalada gaaqacyo toban kun oo doolar dhalinyarada iskoolada magaalada gaaqacyo ka dhisan ayagana saddex iyo toban kun dhalinyarada shaqaysa labaatan ganacsatada lixdan iyo afar warbijooyinka konton iyo dowladda soddon ah kabacdi waxaan bilownay ololihii lacag loogu aruurin lahaa ilaahay mahadiis weeye waxaa noo soo xaroortay lacag adiga boqol iyo waxa la socdaa waxaan ku howlgallay qaabkii roogga loo dhigi lahaa guddigii waxay la heshiiyeen cambani chinesa oo sameeya roogga oo dalka chinaha roogii iyo kuraaskii iyo goomihii lalidayay iyo alaabtiisii oo dhamaystiran
salwe maxay dhalinyaradu xilligan ugu aragtay muhiim dhismaha garoonka xawaale
saad ka warhaysay dhalinyaradu waa lafdabarka boqolkiiba toddobaatan iyo shan weeye bulshada joogta soomaaliya waxay u tahay faa'iido fara badan waxaa hadda ka dhisan gobolka mudug toban naadi oo seeraaya iyo soddon iyo laba seer b ah iyo soddon iyo laba seer c ah tartama baa dhaca oo ka socday hadda dhismaha garoonkaana bilaabeen horyaal baa noo socday shan iyo afartan game la ciyaaray afar biloodna socday horyaalkaa socday naadiyada balaayirinta ciyaarisa waa la kala gadanaya qaar baa saddex kun oo doolar la kala siisanayay waxaa daawanaysa ilaa sideed kun toddoba kun oo qof baa gaal walba kusoo xaadirisay waxay u tahay iskiilis oo caafimaad ahaana waxay u tahay shaqa abuur waxa ay ku mashquulsan yihiin si ay ayagu dhexdooda horumar ama adkeysi kale ay u samayn lahaayeen saas ka waraashid sportska iyo dhalinyaradu waxay ka madax banaan tahay qabyaaladda iyo siyaasadda waxaa gaalkacyo hadda waxay leedahay laba maamuud laakiin dhalinyarada xuduud ma leh garoon kasta garoonka cabdilaadis iyo garoonka cawaale stadium labada garoon isku gudbeyn leeyihiin meel kastana waa lagu ciyaaraa tartamada waa ku dhex jiraan naadiyada way kala ciyaaraan waxyaalo fara badan bay faa'iido ugu tahay garoonka xawaale in la helo saas ka warhaysidna garoonka kubadda keliya maahan waa meelo lagu cibaadaysto waa meelo salaadaha ciidaha lagu tukado waa meelo la isugu yimaado oo wax wanaagsan isugu faro waxaa muuqanaya in dhalinyarada oo fara badan qayb ay ka ahaayeen shaqada weliba iyaga oo dhalinyaradii dhagaxii iyo dhoobadii guraya arrintaa yaa idinku dhiirigeliyey qayb inaad ka noqotaan shaqadii waxaa ku dhiirigeliyey dhalinyaradu in ay dalka leeyihiin bay aaminsan yihiin in ayagu wax ku qabsadaan oo meeshaan ay leeyihiin bay ogyihiin in ay meel bulshada ka dhexayso babliga inay tahay bay ogyihiin nin walba waxa weeye taariikhda inuu qoro oo yidhaahdo beri toddobaatan iyo labadii odayaal baa waxay noogu sheekeeyeen in ay garoonkan iska qoos ka dhiseen annagu dhalinyada maanta fursadda u heshay inay awlaadooda iyo kuwa ka dambeeya dhaanaaba shubkaan gacanteedaan uga dhisay iska ugu horsaan ugu dhisay cidna dhaqaala lagumasiin ayagaa isku diray waana horumarka soo kordhiyay kamid tahay in dhalinyarada dalkooda ay dhisan karto waana wax bilownay oo gobolka mudug ayadu ay bilowday bay kamid tahay wax badan bay marka waxaa weye dhalinyarada isku diraysaa meelo badan bay hadda waxay ugu qabteen in iska wax u qabso nabadeen bay ka shaqeeyaan isdhexgal bay ka shaqeeyaan nadaafad bay ka shaqeeyaan inta badan aad arkay barnaamijyadaas dhalinyarada ayagaas jira oo contributionka isku oo hawsha qabta muhiimadda dhismaha garoonka dhalinyarada gobolka uu leeyahay marka ama ay ka faa'iidayaan
muhiimadda uu leeyahay waa waa wax adigu aan ku aad aan kugu soo dulmaray in qabyaaladii iyo siyaasadii iyo waxyaalo fara badan mideeda kaleta waxay u tahay activity qofku inuu shaqo abuurto iyo inuu shaqashaas iyo inuu shaqo abuurtaa qurux badan waxay u tahay shaqo abuur bay u tahay waxay u tahay meel ay ayagoo caafimaadkooda iyo jifkooda iyo dadnimadooda ay ku dhismi karto meel bulsho uu ku baran karo wanaagsan oo nadiifa bay tahay oo garoonkooda isugu imaan karaan hadda waxa weeye marka ay beledweyne kore ama ay kismaayo kole ay timaado oo ay kaakacyo ku ciyaadho waxaa iska baranaya dhalinyara kaakacyo tiimka hayo gooba xagga ahaa wuxuu ku bartay weji cusub iyo meel kale marti kuma noqonayo hadduu beledweyne tago waa isdhexgalka bulshada ay kamid tahay go-aanka cawaale wax badan oo faa'iidaa buu ugu leeyahay dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa maxamed muuse salwe oo ah guddoomiyaha dhallinyarada waqooyiga gaalkacyo kana hadlayay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo magaalada gaalkacyo laga sameynayo gaar ahaan laga dayactirayo lagu dayactirayo oo cawaalo loogu magacdaray wuxuuna uu u warameeyey wariyaha v o w cabdiwaaxid macalin isxaaq dhegeystayaal waxaanu ka cudurdaaranaynaa in warbixinta magaalada boosaaso ee ardada dugsiyada ku laabanaya aan markii hore idin ballanqaadnay inaan idiin ciyaarin balse goordhow aada maqli doontaan
waxaa haatan dib loo furay sana dugsiyeedka laba kun iyo sideed iyo toban sagaal iyo toban ee waxbarashada hoose dhexe sare ee iskuullada magaalada boosaaso kadib markii dhallinyarada magaalada boosaaso ay ka xagaabaxeen markii uu dhammaaday imtixaankii ay galeen dhallinyaro badan ayaa u xagaabaxay magaalooyinka puntland si halkaasi ay ugu soo qaataan nasiimo badan balse haatan dib ayay ugu soo laabteen magaalada waxaana la furay goobaha waxbarashada mid ka mid a iskuullada oo aan tegay ayaan kula kulmay dhallinyaro kala duwan waxaana ay ii sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin inay dib ugu soo laabtaan goobihii waxbarashada qaar ka mid a dhallinyarada oo aan la kulmay ayaa sida tan iigu warramay magacii waa cabdulaahi cabdishiid axmed ha waxaa sana dugsiyeedkii waa noo furmay waxbarashada haddeer si toos nagu socotaa waa maasha allah haddeer sana dugsiya sacaada u furmaa si nabad leh waan u soo noqonnay imtixaankii markii la galay kadib baad xagaabaxday bal waxaad iga wartaa markaa xagaabaxday halka aaday iyo jowga aada bal iga war waxaa aaday gaalkacyo meelay dhahaan jawi degan xoogaa madaxa soo dejinay maadaama haddeer sana dugsiyeedka cusub fonfora u baasanay xoogaa niyadda soo dejinay hadda annagoo caadigaa nimid waxbarashadana caadi nagu bilaawantay
hadda fonfor baa tahay bal dadaalkaaga ka war dadaalka haddeer wallaahi aad uma dadaalays iska dhexdhexaada wey dadaalkeyga insha allah waxaan jec haa waxaan jeclaa casharada marka si fiican bilow inaad dadaalkay hore usii wado
fasalka dhalinyaro kale oo iskuullada kale kasoo bedeshay baa imaanaya bal waxaad iga wartaa dhalinyarada kale iskuullada kale ka imaanaya qaabkaad usoo dhaweysaan fasal ahaan ugu soo dhaweysaan maadaama iskuulkan horeyna u dhigan jidhay wallaahi si aan caadi ahayn baa usoo dhaweynaa marka si gacmo furan baa usoo dhaweynaa walaalahayn maadaama ardadii iskoolka ka mid noqdayn oo si fiican baa usoo dhaweynaa hawshu meeshii maraysayna waa la socodsiinaa iskoolka siduu yahay markii aad gaalkacyo joogtay saddexda bilood iskuulka waa xirnaayeen maxaa qaban jidhay markaas marka wallaahi ha xilliga kubaddana waa ciyaarkii iyo damaashaad intaba wuxuu isku watay time table waxa dhahan ba ay samaysnaa alxamdulilah
dhalinyaro badan baa xagaa baxday oo saddexdii bilood ee xagaaga maqnaa bal halkaa ku maqnayd iyo saad wakhtigaaga u qiimeyn jidhay ama wakhtigaaga aad muxuu ahaay u kala qaybin jidhay aniga hadda waxaan ka imid muxuu ahaa xagaag waxaan aaday gaalkacyo halkaasaan muxuu ahaa insha allah kusoo wakhti bedeshay kusoo nastay haddana waa usoo laabtay insha allah waxaan rajeynayaa inaan dadaalkii halkaa ka sii wado magaca waa yaaqub maxaa axmed yaaqubal kacse qarna jawi macaan baan ku nooleen inta aan joognay waa kaasoo halkaasaan wax ka dhigan jirnay saddexda bilood ku dadaali jirnay waa kaas waxaan baran jiray maadooyinkii dugsi foonka iyo foontu iyo foontriigii inkastoo hadda aan foonfoornahnay dadaal badanna na sugaayo waa kaas dadaalkaasaan na sugaaye waan sii wadanaa insha allah dadaalkaasaan kusii dareynaa dadaal dheeraada
hadda sana dugsiyeedkii afar fonfoorka maraysaa maxaa rajeynaysaa guul baan rajeynaya meel fiican aan ka gaarno fonfoorka insha allah haa waa u dhigan jiray ilaa hawaankayga aan dhigan jiray magaca maxamed maxamed cabdiraxmaan
maxamed magaalada joogta may garowaan ku noolaa bal garowa ka war may wallaahi garow jawigeedu waa fiicnaa hawsan waxaa iska fiicnayd qabayo xaasunaan ka jiraan iska fiicnayd magaaladu magaalada iska fiicnayd waana kasoo faa'iidaysanay fasax yarka ahaa aanu galnay waxaan baranaynay fom fontu wixii adugu inta scientifica aad u taqaanaa marna saynis ayaanu baranaynay haddana dee maashaalla ilaahay noo soo dhamaystir haddana diyaar waxaanu nahay inaanu sii wadano galaaska iyaga fontri aanu eerna ka gaarno fonforna goortay dhammaanona aanu tobtanka ka galno horay aan iskoolkana magac usoo jeedno magaaladana magac usoo jeedno fanfoor wey dagaalkiisuma yaraa bugaa kaa waaweyn baa qaadanaysaa haddawaa ina usoo jeedaa haddaa seexata sacaa gudibi wuu dhalayaa
waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada xagaabaxay ee magaalooyinka aaday tartamo kubadood degmooyinkii gobolladii la aado bay wakhtigooda ku soo lumiyeen oo fursad badanba uma helin in sana dugsiyeedka ee afar afar ay u diyaargaroobaan maxaa ka jira arrinkaas may arrinkaasoo wallaahi waa jiraa goorta saa itixaan kuu dhammaado dad badan waxay ku leeyihiin iska xagaabaxayna iska soo baasaadaynaa intaasoo toban bilood baan wax dhiganaynay marka toban bilood annaga wax dhiganaynay baasaal yaa noo diiday marka inaan soo baasaalna aan soo bahalka soo jawi bedelanaa marka hadda adigu laftigaagu soo baashaashay kubad soo ciyaaray degmooyinkii booqatay ee boosaaso kusoo laabatay diyaargarowgaaga iyo qaabka u diyaargarowday inaad hadda fadhiisato fasalka ee fanfoorka ka war ama labiyo tobanaad fiican yahay wallaahi ku faraxsanahay alxamdulilah baan dhahaya ilaahayba- ilaahay baa heerkay gaarsiiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin marka guul baan rajaynayaa yuusuf maxamuud v o a boosaaso waa hagaaga halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan ah, heesta garo jacayl iyo kin jaamac
garo jacaylkan adaahiigeliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansayin garo jacaylkan uno adahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa haa ku gacansayin nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi maanta nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isihi heed goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dhe sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay xiisihii galay ahaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji xiisihii galay maxaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garo jacaylka adaahigeliye naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin garo jacaylkan wiilow adahigeliye hedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacansayrin geedaha hoo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe geedaha oo ubax leh xarad dulka hoo gogaala farxad la goohayno galbisaaro hooseedhe guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin guusha inan gaadho garbaanu leeyahay hayga yara gaabin libin intaan gaadhin garo jacaylkan adaa igeliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansay garo jacaylka adaa igeliye hedhe naftan ku gohobaysa haa ku gacansay
garo jacaylka iyo codkii kin jaamac ayaa intaas kaga gudbaynaa dhegeystayaal haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinayo barnaamijka ila daadahinaya stuudiyana ugula sugan jamaal axmed cosman
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aad baad mahadsantahay ibraahim daandurey haddaan dhegaystayaasha ugu horumarno warar goosgoos oo ku saabsan ciyaaraha kala gedisan ciyaaryahan christian ronaldo ayaa ku guulaystay abaalmarinta ku saabsan goolkii ugu quruxda badnaa ee champions leaga la deliyey kadib markii kooxdiisa hadda uu dheelo ee yuventus uu ka dheliyey gool qurux badan intii lagu guda jiray ciyaarihii koobka yurub ee sanadkan ay naadiga kubadda cagta real madrid ku guulaysatay waxaana cod loo qaaday ayay muujinaysaa in christian ronaldo uu goolkaasi ku guulaystay kaalinta labaad waxaa galay gool uu ciyaaryahan dimitri payet oo ciyaaraha oo u dheela kooxda maksee uu ka dheliyay kooxda r b libsig wareegii sanfinalka koobka yurub league xil ciyaareedkii hore maxamed saalax oo weerarka uga ciyaara kooxda liverpool iyo sidoo kale kooxda waddankiisa masar ayaa waxa uu ku baaqay inay isxasilaan oo ay xilalka ka degaan guddiga madaxda u ah xiriirka kubadda xagta waddankiisa waxa uu sheegay in taageerayaasha xulka dalka masar ay dhibaato ku hayaan isaga iyo ciyaartooyda kale masaarida marka ay ciyaaro caalami ay ciyaarayaan waxa uu sheegay in saq dhexe iyadoo la joogo ay hoteelkiisa ugu soo gargaraacaan dhacdooyinkaas oo sheegay inay dhacday koobkii kubadda cagta adduunka intii lagu guda jiray sanadkan waxaana uu sheegay in taageerayaasha ay markaas weydiisanayeen in sawirro ay la galaan xilli aysan munaasab ahayn in sidaasi la sameeyo yidhi oo laga yaabee in ciyaartooyda qaarkood ay hurdaan oo hurda looga soo toosiyo iyagoo hoteelka soo gargaraacaya shalay waxaa la dheelay kulamo ka tirsan koobka e evel kaabka ee dalka ingiriiska swan city oo la dheeshay crystal balas ayaa gooli waxba lagu awdronaaday naadiga f c banmouth ayaa saddex gooli waxba dirta naadiga milton keynes dons halka naadiga kubadda cagta westham ay guul ka gaartay naadiga a f c wimbledon saddex gooli gool ayayna ku suuldaartay blackburn rovers ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga lincoln city brentford ayaa la dheeshay naadiga choltenham town gooli waxba ayaana naadiga brentford ku awodronaatay brighton and hove albion ayaa guuldaro gooli waxba kala kulantay naadiga southampton sidoo kale stanvilla ayaa guuldaro kala kulantay naadiga burton albion oo gooli waxba ayaa lagu awdronaaday cardiff waxaa la dheshay norwich city saddex gooli gool ayaana lagu awdronaaday maanta waxaa sidoo kale dhici doona kulamo ka tirsan israreebka koobka yurub laga dheelo ee champions leaga ay dalalku markaasi dheelayaan waxaana naadiga kubadda cagta benfica ay la dheeli doontaa naadiga thessalonic f c la yidhaahdo halka b s v andhoven iyo bat barisofn ay dheeli doonaan salisburg waxay la dheeli doontaa naadiga zavasde kulamadaasi waxyaabaha kusoo kordhana dhegeystayaal waa idiinsu gudbin doona xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhalinyada ee duhurnimo waxaana dhegeystayaal goodhow aad maqli doontaan hees wadajir ay ugu luqayaan fanaaniinta maxamed bikey iyo hodan cabdiraxmaan
nasteex ku helaniyo qalbigu waa ku nadiif nin daacado aday ku jecel
sidaanala nuuxsanay laqanta u neefsanay sida naafada u ahay inta wada nacay dadkii miyaan naanays miyaan naanays loo baxay miyaan naanays miyaan biikay la baxay
sidaanan u nooxsanay laantaa u neefsanay sidaan naafada u ahay intaan wada nacay dadkii miya naanays miya naanays la baxay miya naanays miya naanays la baxay
sida sidii cunto nafaqada qofkii noloshayda tuur nasiibaan kugu heliyo ada nawila aduun
naftad naftaad naftaad weheluto hadaa niyadayda degay dhaqiyo waxaa tahay ubaadnida nastoo habbo naftaad naftaad naftaad weheluto hadaa niyadayda degay dhaqiyo waxaa tahay ubaadnida nastoo habbo
sida sidii cunto nafaqada qofkii noloshayda tuur nasiibaan kugu heliyo ada nawila aduun
sidaanan u nooxsanayn laantaa u neefsanayn sidaan naafada u ahay intaan wada nacay dadkii miya naanays miya naanays la baxay miya naanays miya naanays la baxay
heestaasi ay wadajirka ulu luqaynayeen maxamed bike iyo hodan cabdiraxmaan waxay ugu dambaysay idaacaddeena duurnimo ay wadajirkadan kugu soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale dhegaystayaal ku soo noqon doonno waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa nabadgelyo inta wada nacay dadkii miyaan naanays miyaan naanays la baxay miyaan naanays miyaan naanays la baxay
sidaanan u nooxsanay laantaa u neefsanay
sida naafada u ahay